iyadoo ay horey xaafadaha magaalada Kismaayo uga dhisnaayeen guddiyo kala duwan oo loo tababaray ka shaqaynta xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda ayaa haddana wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland waxa ay tababartay guddiyo cusub oo lagu biirinayo kuwii horey uga dhisnaa xaafadaha si loo yareeyo khilaafaadka bulshada agaasimaha waaxda xiriirka dhallinyarada ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jubbaland cabdirashiid maxamed xareed iyo guddoomiyaha dhallinyarada jubbaland farxaan maxamed cabdi ayaa si wada jira ugu baaqay in cid walba ay nabadaynta iyo xalinta khilaafaadka guryahooda kasoo bilowdo si loo helo bulsho nabdoon
xaafadaha degmada kismaayo ee ka tirsan in lasoo abaaro la ogaado xoogaha keeno khilaafaadka waxyaalaha abuuro dhibaatada ka dambeyso cidda abuureyso cidda markii kadib haddana cadaaladdan loogu helay haddana ay higsan lahayen u tegi lahaayeen dhammaan waxay ka bilaabanaysaa horta qoysaska qoyska haddii uu nabad ka jirto oo xaafadda ay nabad ka jirto bannaankana qofka haddii ay ku qabsato inuu xallin kara ayaan aaminsanahay taasna waxay keenaysaa isku xirnaansho intaan maanta inta fadhido kismaayo hormuudkooda dhallinyarada iyo haweenka qayb ay ka yihiin ee iskugu imaadeen waxay keenaysaa inay message fiican ay gudbinayso mas-uuliyad ahaanna waxaan leeyahay xalinta iyo khilaafaadka waxyaalaha keenaya qof walba inuusan u noqonin hormuud u noqonin aan ka hor istaagna qof walbo dhibaato wado qof walbo amni darro iyo qalalaaso ka wada xaafadaha qof walba mas-uuliyada ka saaran inaan kasoo horjeesano si jamaca uga hor imaana yaa rajeyna insha allah ducali idmo qoysku waa meesha laga hagaajiyo bulshada hooyo walba iyo gabar walba iyo wiil walba iyo aabbo walba halkan fadhiyo gurigiisa ha noqdo guri nabdoon guri maxaan ku dhahay diinta islaamka iyo awaamirteeda laga faro ilmihiisa ilmaha marka waxay ka turjumi doonaa markay bulshadii iyo kismaayo iyo degmooyin kala taga tagaan wax qurux badan ubax qurux badan inuu meeshaa ka soo baxo deetana la dhaho hebel baa dhalay waa reer kismaayo macallin hebel baa dhalay iyo hooyo hebel baa dhashay waxa aan samaynayno waa waxa annaga naga turjumaayo qof walba haddaa ogta guddiyo kala duwan oo ay tababartay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa ka shaqeeya xaafadaha magaalada kismaayo iyagoo door weyn ka qaata nabadaynta iyo xalinta khilaafaadka bulshada